الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد باب صلاة المسافر والمريض أي هذا باب صلاة المسافر والمريض كان وحباب يعي صلاة كصدعالك يكبك صلاة ديسا حديث كافر بقول يسقال يلباتا عن عائشة رضي الله عنها قالت وعيت لأول ما فرضت الصلاة ركعتين markii ugu horraysay ee la faral yeelay salaaddu waxaa la faral yeelay laba ragcadood fa uqirat salaatu safar waxaa markaa sidaa lagu sugay oo lagu daayey salaaddii sadcaalka wa utimat waa la taam yeelo waa la dhammaystiray salaatulxadar kii waxa weeye negaa ee aan sadcaalka ahayn salaaddiisiina waa la taam yeelay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanyay bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqay walilbukhaariyi bukhaari waxa u sugnaaday oo ula gaar noqday uma haajara dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam waa hijrooday fa furidat arbacan waxaa la faral yeelay salaaddii afar ragcadood ayaa salaadaha markaa rubaaciga ah sida waxa weeye duhurka iyo casarka iyo cishaha la faral yeelay wa uqirat waa la sugay salaatu safari salaaddii sadcaalkana cala alawali sidii hore ayaa lagu sugay sidii hore ayaa lagu sugo labadii ragcadood ah zaada axmedu imaam axmed waxa uu siyaadiyey ila almagriba salaada magrib mooyaane fainnahaa witru nahaar waxaa la faral yeelay yacni afar baa la faral yeelo waa la siyaadiyo waa la taam yeelay salaada maqrib mooyaane fa innahaa witru nahaar maxaa yeelay salaada maqrib waxa weeye waa witrigii waa salaaddii kala dhinnayd ee bimacnaa aan afartu isku buuxin ee la tukanayay maalintii wa ila subxa subaxa mooyaane fa innahaa tutawwalu fiiha alqiraa'a maxaa yeelay salaada subax waxaa la dheereeyaa qiraa'ada ayaa la dheereeyaa oo markaa waxaa kabaysa qiraa'ada dheeraynta waxaana laynoo sharciyeeyey laba ragcadood keliya in la tukado oo aan laga ziyaadin karin labada markaa riwaayee hore waxay yihiin markaa saxiixay ku yaalleen sidaas aawadeed takhriijuma baahna riwaayada markaa uu siyaadiyey imaam axmed waxaa kaloo la soo wariyey yacni ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan baa la soo wariyey ibnu khusayme waa saxiixiyey ibnu xibbaanna waa saxiixiyey waxa kale oo markaa quweeyey xaafid yacni ibnu xajar ayaa fatxulbaariga isaguna markaa ku quweeyey waxa kale oo yacni markaa tasxiixiyey albani oo silsilatu axaadiisi saxiixa isaguna markaa ku saxiixiyey shucayba arna'uudna wuxuu yidhi waa sanadkeedu waa xasan marka xadiidkani waxau yahay waa xadiis saxiixa ayuu sidaas yadaa u yahay markaynu taas garannay xukumka ama fiqiga uu xadiisku inoo sheegayo axkaamta waxa weeyaan salaadda markii ugu horraysay in laba laba ragcadood iyadoo ah in la faral yeelay sidaa inuu asalku ahaa markii dambe waa la siyaadiyey salaaddii ruuxii yacni nagaa salaaddiisii waa la siyaadiyey oo afar afar ragcadood ayaa laga dhigay salaaddii safarkana sideedii baa lagu daayey laba laba ragcadood ayaa lagu daayey oo markaa laba ragcadood inaan laga badin karin ayaa xadiiska laga qaadanayaa oo ay ka dhigan tahay yacni waxa weeye salaad ragcado aynay lahayn aad ku siyaadisay haddii aad waxa weeye laba ragcadood aad markaa ka badiso waxaa laga reebay un salaadda maqrib iyo salaadda subax salaadda waxa weeye maqrib iyadoo saddex ragcadood baa laga dhigay oo waxa weeye waa witrigii maalinta yacni sida habeenku witri u leeyahay witri u leeyahay sunnaa ayaa waxa weeye salaadda maqribna yacni markaa waxa weye witri ay u tahay witri ay u tahay witriguna waa shayga aan isku buuxin weeye oo bimacnaa waa saddex ragcadood bay hadda markaa salaadu yacni markaa maqrib ay tahay saddexduna tiro isku buuxda ma aha afartaa tiro isku buuxda ah iyo labada iyo subaxa mooyaane subaxana waxa weeye qiraa'ada ayaa la dheereeya oo nebigu sala allahu alayh wasalam salaaddu ugu dheerayn jiray ee ugu dheeraynta badnaa waxay ahayd salaadda subax waatay axaadiista saxiixa ku soo aroortay lixdan aayadood ilaa boqol aayadood inuu salaadda subax ku tujin jiray yacni markaa lixdan aayadood ilaa boqol aayadood inuu ku tujin jiray salaadda subax waata axaadiista saxiixa ah ay ku soo aroortay marka sidaas aawadeed waxay ahayd salaadda uu ugu dheeraynta badan yahay nebigu sala allahu alayhi wasalam sidaas yada ah ayay markaa ahayd marka waxaa laga reebayaa uun in yacni la siyaadiyey waxaa laga reebayaa maqribka iyo subaxa oo maqribkuna waxa waya saddex ragcadood subaxuna labadiisii baa lagu daayey oo marnaba lagama siyaadin karo marnaba lagama siyaadin karo xadiidkan waxaa deliishaday culammada odhanaysa qasriga salaada markaa la qasriyo ee ruuxa musaafirkiie sadcaalkii uu qasriyaa waajib weeyo waa faral oo ma taam yeeli karo culammada tidhi ayaa xadiidkan deliishaday siday u deliishanayaanna waxay tahay maadaama markaa la yidhi oo uu xadiisku inoo sheegay salaada markii horeba in laba laba ragcadood la faral yeelay oo salaadii markaa waxa weeye ruuxii nagaa salaadiisuunbaa la siyaadiyey tii kalena sideedii baa lagu lagu daayey labalabadii ragcadood waxay ka dhigan tahay labadaa ragcadood haddaad ka badisa bay yidhaahdeen adoo salaad subax laba ragcadood ka badiyoo kaley ka dhigan tahay sidaynay taasi u asaxaynin ayaa salaada waxa weeye markaad sadcaal ka tahay laba ragcadood inaad ka badiso salaadihii afar afarta ragcadood ahaa haddaad sadcaal tahay inaad ka badisaa yacni waxa weeye sidaas si la-eg baynay u asaxayn bay yidhahdeen sidaas si la-eg ayaynay u asaxaynin ayay markaa yidhaahdeen marka waxa weeye sidaas yada ah ayay markaa u daliishadeen xadiidkii afar boqol iyo koob iyo soddon wa can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyay ilah ralliha ka noqday ana nabiya sala allahu alayh wasalama inuu nebigu kaana yaqsuru fi safari kaana inuu ahaa yaqsuru mid markaa qasriyo oo salaada gaabiya fi safari sadcaalka gudihiisa wa yutimu mid taam yeeluu ahay oo dhammaystira ee salaada marna waa dhammaystiri jiray marna waa qasrin jiray sadcaalka markuu ku sugan yahay wa yasuumu waa soomi jiray mar wa yuftiru waa afuri jiray mar kalena isagoo sadcaala rawaahu daara qudniyu daara qudni baa soo wariyey wa ruwaatuhu hiqaatun ragga markaa xadiidka markaa yacni soo wariyey waa rag markaa hiqaada oo lagu kalsoon yahay weeye ilaa annahu macluulun ha yeeshee waxa weeye waxa uu yahay xadiidku mid cillo u saaxiiba oo cillo khafi ah oo qarsoon oo xadiidka durayso wax yeelaysa ayaa xadiidka ku sugan sidaas aawadeed macluulkuna waxa uu yahay yacni cilla qaadixa mar hadday ku jirto daciif ayuu noqonayaa xukmu yacni markaa daciifka ayuu leeyahay xadiidkan culammada qaarkood way saxiixisay culammada markaa saxiixisay waxaa ka mid ah daara qudni oo yidhi isnaadkiisu waa saxiix waxaa kaloo ka mida bayhaqi oo isaguna kitaabkiisa macrifada laga soo raray in waxa weeye uu yidhi waa saxiix waxaa kaloo ka mida nawowi oo khulaasada iyo majmuuca labadaba ku quweeyey oo yidhi waa qawi waxaa kaloo ka mida waxa weeye cabdulxaq alishbiili oo isaguna yidhi xadiisku waa saxiix waxaa kaloo ka mida ibnu mulaqin oo isaguna yidhi xadiisku waa saxiix culammada mucaasiriintana axmed maxamed shaakir ayaa waxa uu yidhi xadiisku waa xasan culamo badan iyo a'immo badan oo xadiiska daciifiyeyna waa jiraan culammada markaa daciifisay waxaa ka mida imaam axmed ibnu xambal oo yidhi xadiisku waa munkar yacni waxa weeye munkarkuna wuxuu ka mid yahay min qismi daciif oo waxa uu yahay yacni mukhaalafatu man fiihi dacfun miduu dacfi ku sugan yahay ama mid daciifa khilaafka uu khilaafo ayaa la yidhaahdaa lihiqaati kuwa lagu kalsoon yahay khilaafka uu khilaafo taasaa munkar la yidhahdaa mukhaalafada ku suganna waxay tahay xadiisku wuxuu macruuf ku yahay siduu shiikhuba inoo sheegi doono ibnu xajar isaga oo markaa caaisho ficilkeeda ah ayuu macruuf ku yahay oo sidaasoo maxfuud ah marka waxa weeye in nebiga loo rafciyo sala allahu alayhi wasalam oo layahay nebigaa qasri sameeyey salaadda uu marna qasrinayo marna taam yeelayo isagoo sadcaal ah oo taamyeeli salaadda uu taam yeelayo ayuu sameeyey in la yidhaahdo ta noocaasa weeye ta munkarka ah yacni taas weeye marka imaam axmed ibnu xambal waxa uu yidhi hada xadiisun munkar kani waa xadiis munkarah ayuu marka uu yidhi waxa kale oo daciifiyey yacni afram oo isaguna naasikhulxadiis iyo mansuukhuhu ku daciifiye waxau yidhi laa shay waxba ma aha buu yidhi xadiiskani waxba ma aha buu yidhi xadiiskani waxaa kaloo ka mida culammada markaa daciifisay yacni ibnu taymiya oo yidhi huwa kadibun calaa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam waaba been abuur rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu been abuurtay oo waa makduub rasuulka lagu been abuurtay weeye rasuulkuna weligii isagoo sadcaala salaad ma taam yeelin ee waa qasrin jiray sidaas aawadeed waxa uu yidhi arrinka noocaasi been weeyaan yacni waxa weeye marnaba yacni mid markaa ay dhacday inuu nebigu sala allahu alayh wasalam sadcaal salaad ku taam yeelay wax jira ma aha ayuu markaa uu yidhi waxaa kaloo ka mida ibnu xasmi oo yidhi xadiiskani laa khayra fiihi wax khayr oo xadiiskan ku jiraa ma jira buu yidhi yacni ragga ku jira qaar ka midana waxau yidhi waa majhuul yacni sidaas yadaa ayuu markaa u yidhi waxaa kaloo ka mida culammada daciifisay xaafid ibnu xajar oo isaguna talkhiiska iyo buluuqa labadaba ku daciifiyey halkan waa ku daciifiyo waxau idhi ilaa annahu macluul ayuu saasuu ugu daciifiyey talkhiiskana sidaas in laeg waa ugu daciifiyey waxaa kaloo ka mida culammada markaa daciifisay ibnulqayim yacni oo isaguna zaadulmacaadka yacni ku daciifiyey waxaa kaloo ka mida markaa shawkaani waxaa ka mida sadiiq xasan khan oo iyaguna daciifiyey sancaani isaguna waxa uu ilanaya xadiisku markaa inuu daciif yahay weliba waxa uu tilmaamay daara qudni hadalka laga sheegayo oo la odhanayo xadiiska waa taxsiiniyey yacni hadal kale oo khilaafsan inuu leeyahay oo marka waxa weeye kitaabka sunankana waxa uu ku yidhi xadiidkan waxa weeye isnaadkiisu waa saxiix ayuu ku yidhi kitaab kale uu leeyahay oo cilalulxadiis buu ka qorayna waxa uu ku yidhi yacni almursalu ashbah inuu xadiiskani mursal yahay buu u ekaansha badan yahay uga ekaansha badan yahay inuu mawsuul yahay marka sidaas aawadeed marna waa daciifiyey daara qudni marna waxa weeye waa marka yacni saxiixiyey sidaas aawadeed labadiisii qowl way iskhilaafeen calaa kulli xaal sida sawaabkaahi waxa weeyaan xadiisku marka inuu daciif yahay ayaa marka waxa weeye sawaabnimo badan sida a'immada badani ay markaa ku tageen wlmaxfuudu xaafid ibnu xajar waxa uu yidhi yani markaa ka maxfuudkaahi can caaishata caaisha laga xafidee laga hayaa min ficlihaa ficilkeeda weeye inay iyadu samaysay salaadda inay taam yeeshay iyadoo markaa sadacaal ah laakiin waxa weeye ta kale caaisha lagama xafidin oo lagama hayo ee waa shaad yacni shaadkuna waa muqaabilun lilmaxfuud yacni markaa sidaas iyada ah weeyaan shaadkuna wuxuu ka mid yahay qismu daciif wa qaalat waxay tidhi innahu laa yashuqu calaya yacni dhibaato iguma aha bay tidhi oo anigu waan awoodi karaya akhrajahu lbayhaqiyu bayhaqi ayaa markaa soo saaray yacni xadiidkaasna caaisha markaa yacni werinta laga warinayo inay salaadda iyadoo sadcaala taam yeeshay waa sugan tahay oo waxa weeye sanad saabit ay ku soo aroortay culammaduna waa isbaatiyeenoo waa sugeen asaaniid saxiixa ay ku soo aroortay culamo badan baana saxiixiyey oo uu ka mid yahay zaylaci oo nasburaayaha yacni ku saxiixiyey oo uu ka mid yahay ibnu cabdilhaadi oo muxararka yacni ku saxiixiyo yidhi isnaadkiisu waa saxiix oo uu ka mid yahay xaafid ibnu xajar oo isaguna waxa weeye saxiixiyo yidhi isnaadkiisu waa saxiix oo uu ka mid yahay shaekhulislaam ibnu taymiya oo majmuucu fataawaha isaguna ku saxiixiyey oo uu ka mid yahay shawkani oo isaguna naylul awtaarka ku saxiixiyo yidhi isnaad saxiix ayaa bayhaqi ku soo wariyey oo uu ka mid yahay albani oo isaguna markaas sugay xadiiska oo yidhi waa haabit oo waa sugan tahay oo uu ka mid yahay labada arna'uud oo takhriijka ay takhriijiyeen zaadulmacaadka iyaguna markaa ku yidhi sanadkiisu waa saxiix marka waxa weeye xadiidkaas inay caaisha samaysay salaadda inay taam yeeshay iyadoo sadcaalah waa sugan tahay ha yeeshee nebiga sala allahu alayh wasalam yacni marnaba kama sugnaanin in waxa weeye salaad uu taam yeelay isaga oo sadcaala inuu salaad taam yeelay yacni marnaba kama sugnaanin ee waxay ahayd sunnada uu daa'imay inuu salaada qasriyo hadduu sadcaalba yahay sidaas yada ayaa sunnaha nebigu sala allahu alayh wasalam uu ahaa culammada qaarkood waxay deliishadeen in qasrigu aanu waajib ahayn xadiidka macluulkaee daciifka ah ayay markaa u cuskadeen oo waxay yidhaahdeen maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam taam yeelay waxay ku tusinaysaa salaadda in la dhammaystiro iyo in la qasriyaa labada mid waliba inay bannaan tahay ha yeeshee waxa weeye sida fadliga badani waxay yidhaahdeen waa in salaadda markaa la qasriyo si sunnihii nebiga uu u badnaa raacis la raacayo daraaddeed in salaadda la qasriyo ayaa afdal ah sidaas yadaa bay yidhaahdeen laakiin calaa kulli xaal mar haddaanu xadiisku asixin in xujo laga qaato oo mas'ale laga deliishado yacni ma suuragal aha waayo daciifku waxba ku tusin maayo axkaamna lagama qaadan karo yacni marka axkaamna lagama qaadan karo culammada qaarkood yacni markaa intay xadiiska daciifiyaan sida markaa sancaani iyo shawkani iyo ay haddana waxay yidhahdaan xadiisku wuxuu ku tusinayaa waxay u jeedaan markay sidaas leeyihiin calaa sabiili fardi yacni markaa inuu asaxo haddii lagu qadaro oo laga soo qaado laakiin waxa weeye isagoo daciifuu xujo yahay uma jeedaan ee waxay ka tilmaamayaan haddii la qadari lahaa inuu xadiisku qawi yahay sidaa iyo sidaasaa laga qaadan lahaa uu ku tusin lahaa bay u jeedaan laakiin kama tilmaamayaan xadiis daciifaba xujo ah yacni kama tilmaamayaan daciifku waa bilaa yadullu wuxuu ku tusinayaa yacni oo laga qaadanayaa ama laga deliishanayaa yacni markaa ma jirto caaisha samaynta ay samaysay inay salaadda taam yeeshay waxay ka dhacday nebiga sala allahu alayh wasalam dhimashadiisii dabadeed ayay salaadda dhacday inay taam yeeshay iyadoo musaafiradoo sadcaalah ee markaana ta'awul bay arrinkaa ku samaysay ay wax awilanayso curwo markii la weydiiyey waxa uu yidhi innaha ta'awalat yacni bima ta'awala bihi cusmaan yacni markaa wuxuu cusmaan awishay oo kale ayay iyaduna awilatay oo waxa weeye cusmaanba waa kii waxa weeye minaa salaadda ku dhammaystiray oo taam yeelay isaga oo markaa sadacaal ah marka waxa weeye may odhanin yacni cusmaan iyo caaisha iyo dee nebigu marna waa taam yeelay marna waa qasriyey saxaabada qaarkoodna aad iyo aad bay ugu inkireen cusmaan ibnu cafaan ay ku inkireen sida cabdillahi ibnu mascuud iyo kayrkiiba ay ku inkireen oo ay marka waxa weeye uu ka gaadhsiiyey weliba cabdillaahi ibnu mascuud nebiga ayaan ku daba tukaday yacni sadcaal oo waxa uu tukaduun laba ragcadood abubakar baan ku daba tukaday sidaas si la-eg laba ragcadood unbuu tukaday cumar baan ku daba tukaday laba ragcadood unbuu tukaday suma irta'a rajulun bimaa shaa an yarta'iya dabeedna nin baa waxa uu istusay oo uu ra'yeeyey waxa uu doono inuu ra'yeeyo ee wuxuu naqdinayaa cuhmaan ayuu naqdinaya oo uu tilmaamaya ra'yi mujarada inay tahay waxa uu salaada ku taam yeelay ee wax daliilah aanu u haynin sidaas yada ah ayuu marka waxa weeye u naqdiyey marka waxa weeye ta'awul bay arrinka noocaasa ku sameeyeen yacni maxaamiisha markaa yacni sida lagu xambaaraya ee aawisheenna culammadu awjuh ayay markaa tilmaameen caaisha markaa iyadaabaa dee laga soo wariyey oo waxay tihi innahu laa yashuqu calaya may odhan markaa nebigaa sameeyey ee maxay tihi dhibaatayguma aha bimacnaa ruksay ahayd ruksadanna waxa weeye dadka in laga khafiifiyaa loo jeeday yacni waxa weeye salaadan la taam yeelaya laga khafiifiyo oo mashaqo inay ku noqotaa laga yaabaa anigana wax mashaqa iyo dhibaata iguma aha oo waan kari karayaa inaan salaada taam yeelo anaan dhibaato iigu sugnayn marka sidaas aawadeed maadaama caynkaas yada ay tidhi arrinku ta'awul inuu uga dhacay iyo ijtihaad ee laakiin aynay ahayn sunna ay nebiga ka hayso inaynay ahayn ayay markaa ku tusinaysaa oo waxa weeye laga qaadanaya sidaas yada ah ayaa laga qaadanaya marka sawaabku calaa kulli xaal waa salaada in la qasriyo haddii la sadcaal yahay oo aan markaysaga marnaba la taam yeelin isku midna ma aha yacni afuraadda soomka la afurayo iyadoo sadcaal la yahay iyo waxa weeye salaada in la qasriyo iyadoo sadcaal la yahay labadu isku mid maaha waayo nebigu sala allahu alayh wasalam yacni waxa weeye waa markaa yacni dhacday isaga oo markaa sooman inuu waxa weeye sadcaalay yacni markaa waa dhacday saxaabaduna inay la sadcaaleen yacni ramadaan iyagoo sooman inay la sadcaaleen waa dhacday marka waxa weeye taas yada waa banneeyey nebigu sala allahu alayh wasalam in waxa weeye sadcaalka gudihiisa lagu soomo waa banneeyey ruksada inuu qaato afuraana qofka waa u bannaanto iyaduna waa mashruuco waa afdal laakiin ta kalena waa bannaan tahay oo waa mid u bannaan ha yeeshee markaa sidaas oo kale ma aha qasrigu ee qasrigu waxay u dhowdahay inuu waajib noqdo in salaada la qasriya hadduu qofku sadcaal yahay in markaa salaada uu qasriyaa waajib inay tahay ayaa arjaxu lqowlayn labada qowlka ugu raajaxnimada badan kaas weeye waxaa laga reebayaa un suuro ayaa laga reebayaa suurada laga reebayaa waxay tahay oo hadduu salaaddii ku xidho cid taam yeelaysa ruuxii musaafirkaa ee sadcaalkaa salaaddii hadduu ku xidho ruux salaaddii taam yeelaya oo aan qasrinaynin markaa wuu la taam yeelayaa xaaladdaas iyadu waa mustasnan oo waa laga soo reebaya xaaladda markaa uu ku xidho ruux muqiima hadduu yahay waa markaa dee sunnihii nebigaba sala allahu alayh wasalam weeye inuu taam yeela oo waxa weeye cabdullaahi ibnu cabbaas markii la weydiiyey oo lagu yidhi ruuxa markaa sadcaalkaahi hadduu ruux muqiima ku xidho ka waran muxuu u taam yeelayaa xaalkiisu muxuu yahoo u dhammaystirayaa salaadda markaasuu markaa wuxuu ku jawaabay cabdullahi ibnu cabbaas sunnatu abilqaasim waa sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam weeyaan buu markaa u yidhi mar hadduu yidhi waa sunnihii nebiga waxay ku tusinaysaa inuu salaaddii qasriyo isaga oo muqiim ku xidhay ruux muqiima ku xidhay inaynay suurtoobi karin arrinkaasna waa sida jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen salafan wa khalafan oo afarta madaaboodna ay ka mid yihiin in waxa weeye hadduu ruux muqiima ku xidho yacni markaa salaaddii uu taam yeelayo salaaddii uu taam yeelayo waxa ku sugan un markaysaa markaa yacni xidhashadaasi ma markuu ragcad kaga xidhaa yacni mise waxa weeye ragcad wax ka yar hadduu kaga xidhana isagana markaa sidaas si la-eg wuxuu leeyahay xukum ninkii jamaacada markaa yacni muqiimkaa la tukaday ayuu la xukum yahay oo markaana waa taam yeelaya mise waxay ku gaar tahay markuu ragcad ka soo gaadho yacni muqiimkaas markuu ka soo gaadho ragcad yacni iyo wax ka badan ayay ku gaar tahay masaladaasunbaa markaysaga mawdicu nadaro culammadu isku khilaafeen a'immadu laakiin waxa weeye ta kale waa isla ogol yihiin arrinkaa waxaa ka shaad noqday oo si shaada u khilaafay yacni ibnu xasmi oo muxallaha ku nuuxnuuxsaday oo yidhi ilaaba ilaa salaaddii wuu qasrinaya oo waxa weeye haddaad tidhaahdaan waxa weeye ruuxa markaa musaafirkaahi muqiim hadduu ku xidho salaaddii ha taam yeelo waxay la mid tahay idinkoo yidhaahdaa ruuxa markaa muqiimkaahi musaafir hadduu ku xidhana salaadda ha qasriyo taana ma odhanaysaan marka maadaama ay caynkaas iyadaa tahay waxa weeye waa in la yidhahdaa ruux waliba salaaddiisuu leeyahay ruux walibana salaaddiisa ayuu markaa tukanayaa marka waxa weeye ruuxa kale salaaddiisa usoo gudbi mayso marka laba xukum oo kala duwan hadday leeyihiin yacni mid waliba xukumkiisii ayuu markaa ku shaqaynaya laakiin qowlka noocaasa ibnu xasmi uu sheegay waa qowl baatila weeye baatilnimada markaysaga ay baatilka tahayna waxa weeye qiyaaskii uu diidi jiray ee waxa weeye markaa uu baatilka ku xukumi jiray ayuu inuu ku naqdiyo markaa mas'alada doonaya masaladana waxaa loo cuskaday qiyaas baa loo deliishaday ma ahee sunno nebi baa loo deliishaday weeyo xadiiska cabdillaahi ibnu cabbaas baa laga qaatay oo waxa uu cabdillahi ibnu cabbaas yihi waa sunnatu abilqaasim waa sunnihii rasuulka sala allahu calayhi wasalam weeyi yacni xadiiskana sanadkiisu waa saxiixo waa saxiixun calaa sharti muslim shardiga muslim buu xadiisku ku asaxay sida albaaniba ku caddaynayo irwaaulkhaliilka uu ku caddaynayo waa saxiixun calaa sharti muslim shardiga muslim buu xadiisku ku asaxay mar hadday caynkaa iyadaa tahay culammada muxadisiintuna waxay taqriiriyeen waxa uu saxaabigu yidhaahdo waa sunnihii nebiga xukmu rafci bay leedahay oo xadiiska marfuuca sida loo xujaysto oo loo deliishado ayaa isagana loo deliishanayaa marka sidaas aawadeed waxay noqonaysaa inay ilaaba ilaa yacni markaa salaada hadduu ku xidho ruux markaa muqiim ah yacni ruuxii sadcaalka ahaa yacni inuu muqiimka yacni siduu salaadda u taam yeelayo inuu isaguna u taam yeelayo inay sidaas tahay warka uu sheegay ibnu xasmina inay tahay shaad qowl shaada oo uu culammada kala gaar noqday oo markaa waxa weeye weliba deliilkana khilaafsan yacni weeyaan sidaas aawoodee lama cuskanayo ka uu ku xidhay afartan ragcadood tukanaya haddii aanu muqiim ahayne uu musaafir yahay iyada qudheeda maxaa markaa ku sugan taas qudheeda waxaa ku sugan waa sunnadii saxaabada sunnadii saxaabada weeyi oo waxa weeye saxaabadii rasuulku sala allahu alayhi wasalam qaar badan baa waxay inkireen oo diideen cusmaan ibnu cafaan salaadda inuu markaa taam yeelo isaga oo sadcaaloo mino jooga inuu salaaddii taam yeelo waa diideen ha yeeshee markii uu taam yeelay haddana kamay goosanoo may odhan war inteenna ee marka waxa weeye doonaysa inay qasriso ina keena marka iyagu salaaddooda dhammayska tiran ha iska tukadaane innaguna halkan qasrigeenna aan ku tukanno sidaas yada a saxaabadu may odhan ee maxay markaa yacni sameeyeen cusmaan intay ku inkireen oo hadalkiisii ay radiyeen ayaa haddana markuu salaada galay waa la tukadeen afartuu tukanayay ayay markaa la tukadeen cabdullaahi ibnu mascuud baana ka mid ah oo aad iyo aad u inkiray markii lagu yidhi maxaad sidaa u yeeshay markii horeba waad ku inkirtaye maxaad haddana afarta ragcadood ula tukatay waxa uu yidhi alkhilaafu sharun khilaafkaa ka shar badan ayuu cabdillaahi ibnu mascuud markaa uu yidhi saxaabadana cid ka goosatay oo gaar u tukatay lagama soo naqlin marka waa sunnatu saxaaba haddii waxa weeye yacni markaa uu ruux markaa musaafiriba ku tujinayo oo uu salaaddii taam yeelo inaad la taam yeeshaa waa sunnadii saxaabada markaa weeye nebiguna sala allahu alayhi wasalam in waxa weeye dariiqulmu'miniinka la raaco oo waxa weeye sunnada saxaabada la raaco waa inoo tilmaamay calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiin yacni min bacdi waxaa kale uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam man kana calaa misli ma ana calayhi alyawma wa asxaabi ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiiniyeen oo tirmidi iyo albaniya ay ka mid yihiin marka waxa weeye kaasina waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye sunnadii saxaabada in la raacayo ta kale waxa waa sabiilu lmu'miniinkii waman yushaaqiq alrasuula min bacdi ma tabayana lahu lhudaa wayatabic hayra sabiili lmu'miniin wallihi ma tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiira waa ta kale ahlucilmigu waxay yidhaahdaan haddii waxa weeye uu saxaabigu mas'alo fatwoodo oo uu si cad u fatwoodo uu caddeeyo oo mas'aladaa wax khilaafsan aan lahaynin saxaabada cid khilaaftay aan lahaynin culammada qaarkood baa waxay yidhaahdaan yacni waxa weeye waa ijmaac culammada qaarna waxay yidhaahdaan ijmaac ma ahe waa xujo qowlka raajixina waxay tahay haddii wax kale oo markaysagaa ka qawisan oo khilaafsan aan la helin inuu xujo yahay yacni markaa weeyaan qowlka markaa sawaabka ahi yacni ijmaac yaanu ahaanba laakiin waa xujo oo waa xujo la raacayo markaysagaa sunnatun mutabaca sunno la raacayo yacni markaa weeyaan marka calaa kulli xaal cid salaaddii dhammaystiraysa marka uu waxa weeye ku daba tukado suuradaa waa laga reebayaa ciddaa dhammayska tiraysa ama muqiim ha noqoto ama musaafir ha noqotee salaaddii markaa waa dhammaystiraya ruuxii sadcaalkaa haddii kale ilaaba ilaa waa inuu qasriyaa cala alqowli araajix xadiidka afar boqol iyo laba iyo soddon wa can ibni cumar cabdillahi bni cumar waxaa laga soo wariyey qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi ina allaha yuxibu an tu'taa rukhasuhu ilaahay wuxuu jecel yahay in ruqsooyinkiisa iyo waxa uu ruqseeyey ee banneeyey in lala yimaado kamaa yakrahu siduu u karaahiyaysanayoo kale an tu'taa macsiyatuhu in macsidiisa lala yimaado siduu u karaahiyaysanayo ayuu u jeclaysanayaa in ruqsadiisa lala yimaado rawaahu axmedu imaam axmed baa soo wariyey wasaxaxa ibnu khusayme ibnu khusaymena waa saxiixiyey wa ibnu xibbaan ibnu xibbaanna xadiidka waa saxiixiyey waxaa kaloo xadiidka saxiixiyey amaba markaa taxsiiniyey haythami oo yidhi markaa imaam axmed baa soo wariyey rijaalkiisuna waa rijaalu saxiix bazaar iyo tabaraanina waa soo wariyeen oo sanad xasan ay ku soo wariyeen waxa kaloo marka xadiidka yacni saxiixiyey mundiri oo yidhi markaa imaam axmed baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey bazaar iyo tabaraanina awsadkay ku soo wariyeen biisnaadin xasan sanad xasanah ayay ku soo wariyeen waxa kaloo xadiidka saxiixiyey axmed maxamed shaakir oo isaguna tacliiqa uu musnadka ku leeyahay ayuu ku saxiixiyey waxa kaloo xadiidka markaa saxiixiyey albani oo yidhi saxiixun calaa shardi muslim irwaaga ayuu sidaa ku yidhi waxa kaloo saxiixiyey acdumi oo isaguna takhriijka ibnu khusayme ayuu ku saxiixiyey waxa kaloo xadiiska quweeyey shucayb arnaawuud oo isaguna takhriijka ibnu xibbaanka ayuu markaa ku saxiixiyey wa fii riwaayatin riwaaye waxaa ku sugnayd kamaa yuxibu an tu'taa cazaa'imuhu ina allaha yuxibu an tu'taa rukhasuhu kamaa yuxibu an tu'taa cazaa'imuhu saasay noqonaysaa ilaahay wuxuu jecel yahay an tu'taa rukhasuhu ruksooyinkiisa in lala yimaado kamaa yuxibu siduu u jecel yahay an tu'taa cazaa'imuhu cazaa'imtiisa iyo waxa uu gooyey in lala yimaado sida uu u jecel yahay ayuu ruksooyinkiisa in lala yimaadana uu u jecel yahay riwaayadaas waxaa soo wariyey tabaraani iyo bazaar iyo bayhaqi iyo ibnu xibbaan ayaa intuba soo wariyeen waxaana saxiixiyey ibnu xibbaan waxaa kaloo taxsiiniyey mundiri waana inagii soo sheegnay waa sanadkii kale uu tilmaamayey waxaa kaloo markaa xadiidka yani markaa haysami uu yidhi rijaalkiisu waa siqaat oo waa lagu kalsoon yahay waxaa kaloo markaa nawowi isaguna yidhi riwaayadaas kamaa yuxibu an tu'taa cazaa'imuhu khulaasada waxa uu ku yidhi sanadkeedu waa jayid sanadkeedu waa jayid waxaa kaloo albani uu yidhi waa saxiix buu markaa uu yidhi ha yeeshee riwaayadan yani kamaa yuxibu an tu'taa cazaa'imuhu cabdillahi ibnu cabbaas ayaa markaa laga soo wariyey cabdillahi ibnu cabbaas ayaa laga soo wariyey xadiiskuna waxa uu leeyahay shawaahid ayuu leeyahay oo ilaa toddoba saxaabi oo kale laga soo wariyey oo markaa ibnu mascuud iyo ibnu cabbaas iyo yani markaa abu hurayre iyo anas iyo abidarda iyo abi umaame iyo waasila iyo intuba markaa waxa ay soo wariyeen marka shawaahidna waliba xadiisku waa leeyahay marka xadiisku calaa kulli xaal labadiisa riwaayaba waa markaa saxiix weeyaan xukunka marka uu tilmaamayo haddaynu u nimaadno xadiisku wuxuu inoo sheegayaa waxa uu ilaahay rukseeyey in lala yimaado inuu ilaahay jecel yahay oo ruksadiisa la qaato ilaahay ruksadiisa in la qaato waa jecel yahay sida uu jecel yahay waxa casiimadiisa uu gooyey in markaa la qaato oo lala yimaado ruksana waxaa la yidhaahdaa wixii sharcigu uu ibaaxeeyo ayaa markaa la yidhaahdaa iyada oo yacni waxa weeye cilladii keensanaysay ama sababtii xukumka asligu iyaday baaqi tahay wixii markaa waxa weeye min asucuubati ila suhuulati loo markaa banneeyo ayaa markaa la yidhaahdaa yani waxa weeye yani ma rukhisa yani min asucuubati ila suhuulati adayg wixii laga soo khafiifiyo oo waxa weeye markaa fudayd loo khafiifiyo aynay tahay yani waxaasi wax markaa waxa weeye xukumkii asalku uu baaqi yahay uuna keensanayo ha yeeshe mas'alada noocaasa cillo keensanaysa ama sabab keensanaysa daraaddeed looga khasisay oo looga reebay ta noocaasa rukso la yidhaahdaa sida waxa weeye salaadda in la qasriyo sida waxa weeye in markaa baktiga uu cuno qofkii naftu ay qabsataa xurimat calaykum almayta yani waxa weeye yani baktigii waa laydinka xaaraantinimeeyey yani waxa weeye markaa xukumkeedii waa baaqi oo waxa weeye baktigii waa xaaraan yani markaa waxa weye lama suulin oo waa sideediibuu ku baaqi yahay ha yeeshee waxa la reebay suura ayaa sabab gaara looga soo reebay oo waa xaalatu libdiraar yada waa laga soo reebay si gaara ayaa looga khasisay oo markaa looga reebay marka taasoo kale waxaa la odhanaya ruksa ayaa la odhanaya ruksadana macnaheedu ma aha ilaaba ilaa inay markaa rukso hadday tahay inay mubaax iska tahay ama sunno tahay ee culammadu waxay ahaa ruksadu waxay noqon kartaa waajib bay noqon kartaa bay yidhahdeen tusaalaheeduna waxay ahaatay qofku xaalatulibdiraar hadduu gaadho oo naftu ay qabsato uu naftiisa geeri uga boqo inuu gaajo daraaddeed u dhinto bakhtiga inuu cunaa waxa weye waa u bannaan tahay marka waxa weeye bannaanaansho keliyana ma ahe waa waajib bay ku noqonaysaa bakhtigii xaaladdaa inuu cuno sidaas aawadeed bay taabiciinta qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxa naftu qabsato sida masruuq oo kale ruuxa naftu ay qabsato oo waxa weeye bakhti hela oo bakhtigii dabad cuni waayo ka khashaafa oo dabad sidaa ku dhinta fa huwa qaatilu nafsi waa mid naftiisii dilay weeyaan ilaahayna waxau ihi walaa taqtuluu anfusakum nafiihina ha dilina ilaahay waxau ihi walaa tulquu biaydiikum ila tahluka nafiihina halaag ha ku ridina marka sidaas aawadeed waajibaadkii inuu la yimaadaana ma suuragal aha oo uu salaadihii iyo cibaadaadkii takaaliiftii ku waajibka ay la yimaadaa haddii aanu waxa weeye wax cunin marka wax kale hadduu waayo bakhtiga inuu cunaa mutacayin bay ku noqonaysaa iyo waajib mar hadday waajib ku noqonayso waatay culammadu yidhaahdaan maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun waxaan waajibku in la sameeyo aanu dhammaystirmayn oo aanu suuroobaynin in isaga la sameeyo mooyaane isaga in la sameeyana wuxuu noqonayaa waajib buu markaa u noqonaya marka waxa weeye calaa kulli xaal axaadiistani waxay radinaysaa kamaa yuxibu an tu'taa cadaa'imuhu in allaha yuxibu an tu'taa rukhasuhu yacni ruksada ruksatu lqasri oo salaada markaa ruuxa musaafirkii inuu qasriyo in ruksada noocaasa qaadashada la qaato inaan marnaba la odhan karin siday culammada qaarkood u yidhaahdaan ruksada way bannaan tahay salaada in la qasriyo ruuxii musaafirkaa waa u bannaan tahay inuu taam yeelaana waa ka fadli badan tahay xadiiskaasaa ka hor imanaya siday uga fadli badan tahay inuu taam yeelo iyadoo uu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi ruksadiisa in lala yimaado wuxuu u jecel yahay siduu u karaahiyaysanayo u necab yahay oo kale in markaa waxa weeye macsidiisa lala yimaado mar haddii sidaa la isku shabbahay karaahiyaysadka uu karaahiyaysanayo macsidiisa in lala yimaadaa dee waa shay aad iyo aada weeye marka waxa weeye jacaylku jecel yahayna mid la mida weeye waa jacayl aad iyo aada in ruksadiisa lala yimaado marka wax kale ma dhaqna mooyaane in la yidhaahdo in markaa ruksatulqasri salaada in la qasriyo in lala yimaadaa ama waxa weeye waa waajib ama waa mustaxab labada mid in la yidhaahdo mooyaane wax kale ma suuragal aha marka qowlka odhanaya in la taam yeelaa ka fadli badan waa qowl daciifa weeye marka labada qowlna weliba waxaynu sheegnay qowlka waajibnimada iyo qowlka sunnada in qowlka waajibnimadu sii xoog badan yahay xadiiskii afar boqol iyo saddex iyo soddon wa can anasin radia allaahu canhu anas ibnu maalik waxaa laga soo wariyey ilaa raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa uu ahaa idaa kharaja masiirata halaathati amyaal ay idaa araada an yakhruja masiirata halaathati amyaal hadduu doono inuu u baxo masaafo saddex mayl ah aw faraasikha aw halaathati faraasikha ama saddex farsakha ah sallaa rakcatayni laba ragcadood buu tukan jiray rawaahu muslimun muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskani waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam hadduu saddex mayl ama saddex farsakh hadduu doono inuu u baxo waa qasrin jiray salaada oo waxa uu tukan jiray laba ragcadood ayuu tukan jiray salaadaha afar afarta ah farsakhuna waxa uu yahay waa markaa saddex mayl weeyaan marka haddii waxa weeye farsakhu saddex mayl yahay waxay noqonaysaa shaku min araawi ayaa galay shucba oo markaa yacni ruwaaddii dambe xadiiska soo warinaysay ah ayaa shaki galay oo waxay isku qabtay ma waxaa la yidhi saddex mayl miyaa lagu yidhi mise saddex farsakh baa lagu yidhi farsakhina hadduu saddex mayl yahay waxay noqonaysaa halaata fii halaata tisca bay noqonaysaa marka ma sagaal mayl bay ahayd mise saddex mayl bay ahayd sidaas yada ah ayuu markaa ka shakiyey waxaa markaa xadiiska laga qaadanayaa in markaa saddexda farsakh in salaada lagu qasrin karo waa laga deliishanaya culammada qaarkoodna waxay ka deliishadeen saddex mayl keliya in lagu qasriyaa inay bannaan tahay masaafo soco yacni safar ama sadcaal oo ay markaa qadarkeedu yahay saddex mayl in salaada in lagu qasriyaa ay bannaan tahay bay culammada qaarkood ka deliishadeen laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen wax xujo ama daliili kuma sugna oo markaa yacni xadiiskan la deliishanaya bimacnaa waxay u jeedaan labada markaa markaa qadar kiisa yar looma deliishan karo maadaama markaa raawigii shakiyey oo uu isku qabtay ma saddex farsakh baa la yidhi mise saddex mayl baa la yidhi mid laga deliishan karo masaafada yar ma aha ee waxaweeye ta badan ayuu xujo u noqonayaa oo loo deliishan karaa waayo tii yarayd waxay gudagelaysaa yacni markaa ta badan bay markaa gudagelaysaa marka kollay iyo kollayba nebigu sala allahu calayh wasalam saddex farsakh inuu salaada ku qasriyey inay sugan tahay ayay markaa noqonaysaa aan iyada wax ishkaali marnaba aanu markaa ku sugnayn culammada qaarkood waa markaa awileen oo xadiiska culammada qaadan waayey waxay kaga jawaabeen ta'wiil ta'wiilka ay kaga jawaabeenna waxay tahay inay yidhaahdeen xadiiska waxaa lagu xambaarayaa in markaa looga jeedo haddii markaa yacni safarka uu u baxay masaafada intaasa markuu socdo ayuu qasriga bilaabi jiray laakiin ma aha bay yidhaahdeen in looga jeedo yacni safar markaa gebigiisuba saddex mayl ah ama saddex farsakh ah buu salaada ku qasrin jiray sidaa loogama jeedo waxaa looga jeedaa safar dheer markuu galo yacni saddexda mayl ama saddexda farsakh wuxuu ka bilaabi jiray qasriga ayuu ka bilaabi jiray laakiin waxa uu ku qasrinayaaba inuu qadar ka ahaa lagama tilmaamayo sidaas aawadeed buu annawowi markaa waxa uu yidhi walaysa macnaahu ana gaayata safarihi halaathatu amyaal bal muraaduhu idaa saafara safaran طawiila fatabaacada halaathata amyaalin qasr wاlmuraadu annahu lam yaxtaj ila alqasri qabla dalik falow araadahu min xiina faaraqa albalad jaaza yacni khulaasada ayuu sidaas iyadaa ku yidhi falow araadahu min xiini faaraqa albalada jaaza marka waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye in lagu awilayo oo lagu fasirayo safar dheer markuu galo ayuu qasriga wuxuu ka bilaabi jiray saddexda mayl sidaas iyada ayaa looga jeedaa saddexda mayl ayuu qasriga ka bilaabi jiray taa lafteeda ishkaal baa ku soo arooraysa ishkaalkuna waxay tahay yacni culammada marka waxa weeye qabo safarka tawiilka in salaada lagu qasrinayo laftoodu waxay qabaan qasriga goorta la bilaabayo saddex mayl iyo saddex farsakh uma shardiyaan ee waxa ay yidhaahdaan haddii markaa meeshii uu degganaa ee magaaladii uu ka baxo oo uu dhismayaashii ka dhex baxo yacni waxa weeye qasrigii waa bilaabi karaa sidaas iyada ah ayay markaa yidhaahdaan marka maadaama taas lafteeda haddii xadiiska sidaa lagu fasiro lafteeda aynay qabin in qasriga masaafadaa wax ka yar aan laga bilaabi karin aynay markaa qabin oo ay qabaan waxa weeye haddii dhismihii laga baxo iyo magaaladii la deganaa in qasriga la bilaabi karo waxay u baahdeen ta'wiil labaad oo ay xadiidka mar labaad saaraan sidaas aawadeed ayuu markaa imaamu nawowi uu odhanayaa waxaa lagu xambaarayaa oo muraadku uu yahay yacni qasriga waanu u baahaninoo wax mashaqo oo ku kallifta ayaan jirin inta uu markaa masaafadaa soconayo saddexda mayl ama saddexda farsakh ilaa uu ka soconayo dan ku kallifta ayaan jirin laakiin waxa weeye waabay u bannaanayd markuu beledkaba ka faaruqay oo magaalada ka baxay inuu qasriga iska bilowdaa mid u bannaan bay ahayd laakiin xaaladdan xaaje ku kallifta ayaan markaa jirin saas aawadeed xaafid ibnu xajar waxa uu odhanayaa fatxulbaariga wa huwa asaxu xadiisin warada fii bayaani daalika wa asraxu yacnii xadiidka ugu sixada badan oo ku soo arooray yacnii safarka lagu qasrinaya salaada yacnii markaa xadiidka ugu sixada badan ee caddaynta taa ku soo arooray uguna saraaxada yacni badan uguna sixada badan yacni markaa weeyaan waqad xamalahu man khaalafahu cala ana almuraada bihi almasaafatu alatii yubtada'u minha alqasru ilaa gaayatu asafar waxay ku xambaareen cidda markaa khilaaftay xadiidkaas oo ka mida waxa weeye madaahibta sida shaaficiyada iyo xanaabiladu waxay ku xambaareen waxaa looga jeedaa inuu yahay masaafada laga bilaabayo qasriga laakiin safarka markaa gaayadiisaba oo waxa weeye qadarka uu sidiisaba yahay xadiisku kama warramin walaa yakfaa bucdu hada alxamli maca ana albayhaqiya dakara fii riwaayatihi min hada alwajhi ana yaxya bna yaziid raawiyahu can anas qaala sa'altu anasan can qasri asalaati wa kuntu akhruju ila alkuufa yacni min albasra fausallii rakcatayni rakcatayni xataa arjic faqaala anas fadakara alxadiid فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدئ القصر منه وحمركا ويري حافظ ابن حجر يعني حنباريستا سيداس لغو حنباريا oo la oranayo safarka duuduubkiisa lagu qasrinayo salaada xadiisku kama waramin laakiin masaafada marka la socdo qasriga la bilaabayo ka waramay sida in lagu xambaaraa baciid inay tahay oo marka xadiiska in lagu xambaaraa ay fog tahay yacni ma qarsoona buu idhi weliba waxa wehelisaa waxyaalo taas ka hor imanayo bayhaqi waxa uu soo wariyey albaani waxa uu yidhi sidaas in la-eg imaam axmedna waa soo wariyey waxa uu ku soo wariyey riwaayada xadiiskan yacni ninka yaxya bnu yaziid la yidhaahdo anas ibnu maalik xadiiskan ka warinaya ayaa wuxuu yidhi anas baan waxaan weydiiyey salaada qasrinta la qasriyo ayaan weydiiyey waxaanan ahaa mid markaa safra oo intaan basro ka safro ayaan kuufa u safri jiray yacni basro iyo kuufa ayaan u kala safri jiray salaadana waan qasrin jiray anas baan weydiiyey safarka salaada lagu qasriyaa waa safar caynkeeya markaasuu anas xadiidka ii sheegay oo uu yidhi markaa waxa weeye kaana idaa kharaja masiirata halaathati amyaalin aw halaati faraasikha sallaa rakcatayn marka xadiiskaasuu ii sheegay marka anas marka xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay waxaa muuqata inuu markaa weydiiyey safarka salaada in lagu qasriyaa ay bannaan tahay qadarkiisu waa intee laakiin aanu weydiinin yacni markaa
qasriga halkuu ka bilaabayo ama qasriga halka laga bilaabayo can ilmawdic aladi yubtada'u lqasru minhu yani markaa qasriga halka laga bilaabayo ama qasriga halkuu ka bilaabayo inaan u weydiinin ayaa markaa xadiidka ka muuqata uma ina asaxiixa fi dalika anahu laa yataqayadu bimasaafa bal bimujaawazati albaladi aladii yakhruju minha waxaa weliba markaa intaas raacda sida saxiixii waxay tahay in waxa weeye masaafada qasriga laga bilaabayo haddii la yidhaahdo looma shardiyo wax masaafo ah oo uu beledkii ka socday qasriga markuu bilaabayo ee beledkii hadduu ka gudbo oo uu magaaladii ka baxo oo uu dhismayaasheedii ka baxo qasrigii inuu bilaabaa mi yacni mid bannaan weeyaan marka sidaas aawadeed yacni markaa sida ay ku xambaareen culammada markaa xadiidka awilay waxa uu yahay weji baciida sida uu xaafid ibnu xajarba yacni marka uu sheegay xaafid ibnu xajar shaaficiyulmadhab buu ahaa laakiin haddana waxa uu ahaa markaa midaan aad ugu tacasubin yacni madhabta shaaficiyada oo waxa uu ahaa masalada markaa daliilku uu sida kale xoog badan yahay yacni mid markaa cala alaqali ishaara ayuu marka ahaa masaafada markaa wax lagu qasrin karo ee salaada lagu qasrin karo culammadu aqwaal badan bay ka leeyihiin aqwaal fara badan ayay markaa mas'alada yacni markaa kaga tageen yacni bacdu alaxaadiis oo uu inoo keeni doono walow markaa dacfibaha ku sugnaadee uu inoo keeni doonaana waa jiraan aathaar saxaabada ka soo aroortayna waa jiraan oo saxaabaduna waxa weeye qadarka salaada lagu qasrinayo way isku khilaafsanaayeen sidaas aawadeed aqwaal badan oo kala duwan ayaa ka soo aroortay qaar yidhi waxa weeye afar beriid yacni markaa wax ka yar salaada laguma qasrin karo yacni qaar saxaabada ka midii sidaas iyadaa waa yidhaahdeen sida xadiidka waxa weeye ibnu cumar iyo ibnu cabbaas iyo ka asaxday afar beriid wax ka yar yacni afarta beriid waa maxay beriidkii waliba waa afar farsakh weeye arbaca fii arbac waxay noqonaysaa lix iyo toban bay noqonaysaa lix iyo toban farsakh yacni marka waxa weeye ayuunbaa salaada lagu qasrin karaa wax ka yar laguma qasrin karo waana sida shaaficiyaduna ay dooratay weeyaan markaa ra'yigaasi labada marka waxa weeye cabdillaahi ibnu cumar iyo cabdillaahi ibnu cabbaasna ra'yigaasi waa ka asaxay ha yeeshee aqwaal kale oo khilaafsanna oo ka asaxdayna waa leeyihiin culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen xadiidkani saddexda farsakhe uu sheegay qadarka badan baynu qaadanaynaa markaa sidaas aawadeed saddex farsakh salaaddii waa lagu qasrin karaa saddex farsakh salaaddii waa lagu markaa qasrin karaa bay yidhaahdeen lix iyo tobanka farsakhe marka afarta beridi lagu fasiray marxalataanka la sheego ayay markaa la mid yihiin meesha labada markaa habeen loo socdo yacni halkaas ayay markaa waxa weeye markaa la mid yihiin waxaanay noqonaysaa marka waxa weeye masaafo doora ayay markaa noqonaysaa xadiiskana waa u tegi doonaa insha allahu tacaala culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen masaafo markaa maalin iyo habeena haddii la socdo salaadda waa in la qasriyaa baadi kale waxay yidhaahdeen masaafo laba maalmooda haddii la socdo salaadda waa in la qasriyaa qaar kale waxay yidhaahdeen masaafo saddex maalmood ah haddii la socdo salaadda waa in la qasriyaa qaar kale waxay cuskadeen saddexda mayl oo xadiisku sheegay ayay markaa cuskadeen qadarka yar bay labada qaateen markuu raawiga shakiyey culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya wax alla wixii yacni markaa luqa ahaan loogu magacaabo safar waxay tahay mid yacni salaadda in lagu qasriya ay bannaan tahay wax daliila oo diidaya oo odhanaya safarka qaarkii salaada laguma qasrin karo qaarna waa lagu qasrin karaa lama hayo maadaama caynkaas iyadaa marka aan la haynin waxay noqonaysaa safar kasta oo la safro oo magaca safar luqatan uu ugu rumoobi karo in salaada lagu qasriyaa inay markaa bannaan tahay sidaas yadaa ayay markaa tahay bay yidhaahdeen waana sida laga soo wariyey saxaabada qaarkood inay yidhaahdeen oo cabdilaahi ibnu cumar oo kalena waa ka asaxday oo ibnu abi shayba waxa uu ka soo wariyey inuu cabdillaahi ibnu cumar uu yidhi innii la usaafiru asaacata min annahaari fa aqsuru asalaa yacni marka ibnu abi shaybaa soo wariyey waxaa kaloo uu yidhi low kharajtu maylan qasartu asalaa haddaan mayl baxo hal mayl keliya haddii aan baxo salaadda waa qasrinaya salaadda waa qasrin lahaa haddaan hal mayl keliya aan markaa baxo xaafid ibnu xajarna waxa uu ka odhanayaa fatxulbaariga labadaba markaa labada afarba sanadkoodu waa saxiix ayuu markaa odhanaya innii la usaafiru saacata min annahaari faaqsuru asalaa riwaayada kalena waxay tahay low kharajtu maylan laqasartu asalaa yacni haddaan markaa mayl baxo salaadda markaa waa qasrin lahaa marka waxa weeye labadaabana sanadkoodu yacni waxa weeye waa saxiix markaa weeyaan marka culamo badan baa markaa ra'yigaas yacni markaa doortay waana sida waxa weeye ay markaa ku tageen shaykhulislaam ibnu taymiya oo uu yidhi wax alla wixii magaca markaa safar uu ku rumoobo waxa uu yahay salaadda in lagu qasriyaa mid ay markaa mashruuc tahay oo ay markaa bannaan tahay weeyaan wakadalika marka ibnulqayim yacni isaguna sidaasi leeg ayuu markaa isaguna ku tegey oo uu markaa doortay ahlucilmi markaa yacni kaleo iyaguna markaa sidaa doortay oo ku raacay yacni markaa waa jiraan oo ra'yigaas yacni markaa ku tegey waxa weeye culamo badan baa sidaas yada oo mucaasiriin iyo culammadii markaa qarniyadii dhexe ah yacni marka ayaa sidaas yada ku tegey ibnulqayimna waxa uu ku yidhi zaadulmacaadka nebigu sala allahu alayh wasalam wax xada uma yeelin masaafadii waxa weeye markaa uu ku xadidayo salaada lagu qasrin karo ee waa itlaaqay nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu ku itlaaqay sadcaal oo dhan yacni mutlaqu safar iyo mutlaqu darbi fi lardi ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam uu markaa ku itlaaqay aayadduna waa itlaaqtay idaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu marka waxaa aayadda marka uu ilaahay uu inoo sheegay haddii waxa weeye arlada markaa la socdo oo markaa lala yimaado safar iyo sadcaal in salaada la qasriyo wax dembiya inaan markaa lagu qabin yacni markaa waxa weeye sidaas ayaa markaa laynoogu sheegay sidaas ayaa markaa laynoogu sheegay mafhuumka markaa mafhuum mukhaalafaha yacni shardiga laga qaadanayo in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waxay tahay mafhuumu mukhaalafaha xadiiska markaa uu kutusinayo waa markaa yacni midaan markaa hadda la qaadanaynin weeye oo cumar bnu khadaab waa kii yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaan weydiiyey oo aan ku idhi waxa weeye hadda aamin baynu noqonnay oo gaalo ka baqi maynee maxaynu salaadda u qasrinaynaa markaa nebigu wuxuu ugu jawaabay sala allahu calayhi wasalam sadaqatun tasadaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqatah yacni waa sadaqo ilaahay idinku sadaqadaystay weeyaan ee sadaqadiisa yacni marka aqbala yacni sadaqadda uu ilaahay idinku sadaqadaystay aqbala ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam oo yidhi waana xadiis saxiixa oo muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka sidaas aawadeed culammada markaa mucaasiriinta qaarkood iyo culamaau dacwati najdiya bacdi ka midiiba ra'yigaas ayay markaa doorteen in la yidhaahdo wax alla wixii magaca safar ku rumoobo salaadda in lagu qasriyaa waa bannaan tahay xadiiskanna ka hor iman maayo oo sababta aan uga hor imanayni waxay tahay waxa uu xadiisku tilmaamayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam masaafo saddex mayl ah ama saddex farsakha salaadda inuu ku qasriyey laakiin xadiisku ma tilmaamin masaafo intaa ka yar hadduu bixi lahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam inaanu salaadda qasriyeen yacni xadiisku ma tilmaamin yacni waxa weeye inuu intaa intuuse intuu baxay salaadda qasriyey waxa weeye waxay tilmaamaysaa intaa in salaadda lagu qasrin karo laakiin ma tilmaamayso waa ficil ficilkana taxdiid lagama qaato ficilka maadaama aan taxdiid laga qaadanin ma tilmaamayso masaafo saddex mayl ka yar ama saddex farsakh ka yar hadduu bixi lahaa inaan nebigu sala allahu calayhi wasalam salaadda aanu qasriyeen ma tilmaamayso taxdiid ma faa'iidaynayso ee waxa weeye masaafada uu salaadda ku qasriyey waa ittifaaqiya waxa weeye waa in ku beegantay weeye ee inuu xadayn ula jeeday oo markaa uu ku tilmaamayey intaa haddii la baxaa salaadda la qasrin karaa haddii ay ka yar tahay lama qasrin karo sidaas yada ah xadiisku markaa kuma tusin markaa sidaas aawadeed maadaama ay caynkaa tahay wax taxdiida xadiiskan mid laga qaadanayo sidaas yada ayaynay markaa u ahayn shaykhul albaanina waa ra'yiga markaa u doortay yacni markaa ra'yigaasi marka waxa weeye calaa kulli xaal waxa weeye qowlka arjaxul aqwaal ah oo ugu raajaxnimada badan oo ugu markaa quwada badan waa in la yidhaahdo wax allo wixii magaca markaa safar ku rumoobo oo markaa luqatan loogu magacaabi karo safar haddii markaa la baxo waa mid waxa weeye salaada lagu qasrin karo oo ay bannaan tahay oo mashruuc tahay salaadda in lagu qasriyaa qowlkaas ayaa qowlasha ama aqwaasha ugu raajaxnimo badan xadiidka marka afar boqol iyo afar iyo soddon wa canhu anas waxaa laga soo wariyey qaala wuxuu uhi kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka la jirkiisa ayaanu baxnay min almadiinati madiinaanu ka baxnay ilaa makkata maka intii ka ahaatay baanu u baxnay fakaana yusallii rakcatayni rakcatayni nebigu sala allahu calayh wasalam waxa uu tukan jiray laba laba ragcadood salaadaha afar afarta ah xataa rajacnaa ila almadiina ilaa aanu madiina ku soo noqonnay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yaho bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen wallafdu lilbukhaariyi lafdigana waxa iska leh bukhaari ayaa markaa la gaara xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam sadcaalkii marka uu ka sadcaalay madiina ilaa maka in waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam salaada uu qasrinayey yacni marka ilaa uu ka soo noqdayna sidaas si la-eg waa qasrinayey waxay ku tusinaysaa waxa weeye masaafadii marka uu sadcaalka ku jiray qadar aanu salaada qasrini inaynay jirin oo haddii waxa weeye saddex farsakh ilaa inta uu ka gaadhayo aanu salaada qasrin lahayn ama saddex mayl yacni aanu salaada qasrin lahayn waa sheegi lahaa marka waxa weeye saxaabigo ee waxay ku tusinaysaa in alla intuu socodkaa ku jiray sii socod iyo soo socodba inuu waxa weeye salaada yacni markaa qasrinayay nebigu sala allahu alayhi wasalam ayuu markaa daliil yacni xadiidkani u yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa muddadii markaa ayaamihii maka uu joogay sidaas si la-eg salaada markaa iyadana inuu markaa qasrin jiray nebiguna sala allahu alayh wasalam maka waxa uu joogay yacni sanadkii xajat lwadaac yacni aqamnaa biha casharata ayaam bay yidhahdeen saxaabadii waxaanu joognay toban maalmood ayaanu maka joognay bay yidhahdeen toban maalmood ayaanu maka joognay waxay u jeedaan maka iyo nawaaxigeedaanu toban maalmood joognay ayay markaa u jeedaan maka iyo nawaaxigeeda ayaanu toban maalmood yacni markaa joognay waayo waxa weeye tobanka maalmood waxay u qaybsamaan in maka gudaheeda ay joogeen iyo in mino ay joogeen iyo in carafa ay joogeen intaas baa marka waxa weeye ilaa intaas yacni oo dhan waxaanu joognay tobanbay isku noqonaysaabaa muraadku yahay maka iyo nawaaxigeeda sidaas yada ah ayaa markaa looga jeeda nebiguna sala allahu alayh wasalam qolyaha marka waxa weeye muhaajiriinta ah waxa uu u diiday maka waxa weeye saddex markaa maalmood wax ka badan inay markaa ku sugnaadaan nebigu waa u diiday sala allahu alayh wasalam laakiin saddex maalmood keliya ayuu u ruqseeyey sidaas aawadeed nebigu sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu bisha dalxijo la yidhaahdaa yacni markaa maalintii afraad subaxeedii ayay markaa galeen maka marka ay galeen marka dalxijo markaa subaxeedii markay galeen yacni markaa maalintii afraad ee dalxijo ka mid ah subaxeedii markii ay galeen waxay joogeen maalintii shanaad iyo tii lixaad iyo tii toddobaad subaxii sideedaadna waa yowmu tarwiya oo way baxeen oo mino ayay u baxeen mino ayay u baxeen yacni marka waxa weeye maalintii sideedaadna marka waxa weeye markay mino u baxeen yacni maalintaa waxay joogeen mino ayay joogeen yacni habeenkeediina ay u hoydeen habeenkii markaa sagaalaadna minay u hoydeen subaxii bay markaa ka jarmaadeen waxay qabteen markaysaga carafay qabteen maalintiina markaysaga carafa ayay markaa joogeen habeenkiina musdelifay kusoo hoydeen musdelife ayay habeenkii tobnaadna yacni markaa kusoo hoydeen dabeed markaysa markaa saddexdii habeenee dambana waxa weeye waa markaa yacni hoyashadii ay u hoyanayeen mabiidkii markaysaga mina yacni markaa weeyaan marka waxa weeye subaxii afraad laga soo bilaabo ilaa waxa weeye maalintii saddexiyo tobnaad laga gaadho waxay isku noqonaysaa toban maalmood ayay noqonaysaa tobankaa maalmood ayaa markaa nebigu sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu maka marka ay joogeen iyo nawaaxigeeda dabeedna markaisaga waa noqdeen inta marka ay halkaa joogeenna salaadda markaa waa qasrinayeen oo waxa weeye xataa rajacna ila almadiina ayaa laga qaadanayaa waxa weeye qasriga inay sidaas yadaa u wadeen ayaa markaa laga qaadanaya والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب